harun waa mahadsan tahay runtii afartan cutub guud ahaan waxaa aniga kolley iiga baxay in dib loo wada qoray oo aysan ahayn just waxyaalaha la badbedele wax kooban lakiin xataa textiga marka la fiiriyo la bedelay malaha badideed todobaatan todobaatan iyo shan boqolkii ka badan in la bedelay habka ay wax u qoran yihiin ama markaas nuxurka hala taabtaa ama yaan la taabanin horta taas way ka muuqataa waxaa kale oo ii muuqda si guud marka mabaadi'da asaasiga la fiiriyo dastuurka soomaaliya bayska uu ah waa kii lixdankii wuxuuna ka duulayay qadiyadii markaa berigaa jirtay ee soomaali weyn wuxuuna markaa xooga saaraya soomaalida lakiin dastuurkan hadda wuxuu xooga saaraa jamhuuriyadda soomaaliya marka boundary ahaan waxaad moodaa inuu aada usoo midgaraynayo oo uu ku koobayo qaybtaas uu aada uga duwanya waxaa kale oo runtii muuqda iyadana dhinaca sarraynta dastuurada kala sarraynta dastuurada iyo siday u kala mudan yihiin dastuurkan wuxuu si muuqata oo cad u leeyahay wax alla waxaa carada ka jira ama dowlad ha noqdaan gobol ama xisbi ha noqdaan ama shaksi ha noqdaan waxa ay ku xukuntamayaan oo oo sarraynta ugu dambaysa iska leh dastuurkan taana dabcan dowladaha gobolada oo hadda jira qaar badan oo ka mida dastuuro waxay lahaayeen ayagu ay leeyihiin kayaga anaga kana u sarreeya marka runtii ayadana meeshaas waa muuqataa hadda saxnimada iyo khaladnimada iyo nidaamka federaalka maxaa ku haboon waa dood kale waxaa kale oo runtii dhinaca awood qaybsiga wuxuu si cad u sheegaya awood qaybsigu inuu federaalka yahay federaali ku dhisan yahay oo aad uma taabanayo dhinacan hadda beelaha soomaalidu ay wax ku qayqaybsadaan i think mid kaloo muhimka oo kolley aan isleeya foundationskay ku dareen waxyaalaha asaasiga ay ku dareen waxa weeye inaanay maamulada goboladu yeelan karin national anthem oo ama anthamka keliya ee qoloba calankeeda keliya ay isticmaali karaan hadday doonaan calan ha yeesha hadday sabaan intaas waa jabtarwanka keli ah tuuga iyo triga waxa waaye waa iska asaasiyaadka xuquuqaha ahaa jabtarka afraadna waa wada cusub yahay nidaamka dowladda madaxtooyuu u bedelay laba xisbiyuu keenay hal doorasho guddiyuu keenay marka waa waa isbedelo waaweyn oo mararka qaar la dhihi karo waa almost wuxuu u dhadhow yahay dastuur cusub haddii afartaa cutub ay daliil u yihiin wax soo socda waayah marka markaad eegto qodobada laga bedelay sidaad sheegtay waa badankooda waa la bedelaa ama waa sixitaan baa lagu sameeyey luqadda uu hadda ku qoran yahay markaad fiirso iyo qeexitaanka ma luqadda hadda lagu qoray qaabka hadda loo qoray baa aada u kala cad oo aan lagu jahwareereyn oo dadku qof walba shaqadiisa waajibaadkiisa ay ku caddahay mise luqadii hore
luqadda hadda lagu qoray runtii way fiican tahay oo marar badan malaha inta badanba way ka fiican tahay sidii hore meelaha qaar waxaan ku arkay qodobo aad is leedahay tolowkan ay sheeg hadda qoreen iyo kii hore armuba kii hore uu roonya xagga fahamka haddii lasoo dhaweynayo laakiin waa qodobada noocaas waxay u badan yihiin kuwa dheerdheer oo maarag fakhadaha dheerdheer oo ilaa baaragaraafka gaaraya xoogaa jahwareera laga arkaa laakiin runtii af soomaaliga uu ku qoran yahay iyo sida uu qoran yahay way fiican tahay oo dhinacaas way ka dadaaleen waa garta qodobo aad is leedahay wuu ka gaabiyey inuu sharaxaad ka bixiyo ma jiraan tusaale ahaan xuduudaha soomaaliya meelahay ku yaalaan oo kale
wallaahi horta xuduudaha ayagu waxay meesha ku qoreen xuduudihii kun sagaal boqol iyo lixdankii anugu kun sagaal boqol iyo lixdankii waan fiiriyey sidaas ay hadda wax ugu qoran yihiin kuma arkin laakiin waxaa laga yaabaa de haddii aan waxaan gafeeye jiraan inay malaha masixi doonaan anigu marka taa runtii waxaa ila quban in in si oo ka qoto dheer had sida ay u dhigayaan loo baaro laakiin hadda waa ku khaldan yihiin iyo waa ku saxan yihiin midna kumali waa gartay markay noqoto maxaan ku idhahdaa cutubka koowaad haddaad ka sheekaysay qodobo aad ku dari lahayd adigoo laga tegay iyo kuwo aanad ku darteen oo lagu daray ma jiraan walla horta aniga shaksiyan waxaan qabo muhiim ma aha waxaan aniga hadda u barbar dhigaya kun sagaal boqol iyo lixdankii dastuurkii jiray iyo dastuurka hadda jira kaana sababta aan u qaatay waxa midka keliya at least haba musuq maasuqi wixii rabaa wax ka dhacaana loo codeeyey oo soomaalidu dastuur referendum gudbay ahaa marka kaas ayaan anigu inta badan base ka dhigtaa oo aan u fiiriyaa horumarada ama dib u dhaca ka dhacay marka kaa loo eego marka aniga waxaa aad hadda iigu muuqda dhowr arrimood oo ay quman tahay soomaalidu inay iska waraysato waa controversial soomaalida runtii waa lagu eedeeyaa laakiin waa inay iska waraystaan kaa lixdankii waxaa la sameeyey xilli waxaana dowladda markaa jirtay waxaa loo baxshay somali republic somali republica loo bixiyey ama jamhuuriyadda soomaaliyeed labana waa la hayay saddexna waa la raadinayay caqliyadaas ama ama spiritkaasna way ku dhisnayd kan hadda la dhisayna waxaa loo bixiyey jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaa waxaa ku jiray article dhahaya lix six four oo ah lix qodobka lixaad faqradiisa afraad oo laleeyahay waxaa la raadin doonaa maaragtay si peaceful and legal means waxaa lagu caawin doonaa dalka soomaaliyeed ee maqan wixii carta ka dambeeyey qodobkaa meesha waa laga saaray lakiin ama meel layskaga waraystay in laga guuro oo laga gudbo waa gar waa la qaadan karaa oo dantaa loo arki karaa dhib ma laha laakiin anigu kulley ma arag meel looga dooday qoladii carta dastuurkeeda samaysa waan arkay kuwii maaragtay embegati involvedka ku ahaa marka marka kii lixdankii iyo kan la isu barbar dhigo differenceskaas ama yani farqaad farqaaskaas waa waa muuqdaa waa garta qodobka ku saabsan saxaafi ahaan markaan u hadlo xorriyadda ra'yiga iyo saxaafadda in dabcan saxaafadda iyo in wax la daabaco ama wax la sheego siyaabo badan iyo wejiyo kala duwan bay yeelan kartaa laakiin waxay leeyihiin haddii aysan ka hor imanayn diinta islaamka taas waa la gartay iyo xeerarka waddanka marka qodobkaa xeerarka waddanka ah yaa turjumaya weeye oo dhahaya waxaana kasoo horjeeda ama hadalkan saxaafadeed wuxuu kasoo horjeedaa xeerkii waddanka ama kama soo horjeedo wallaahi arrintaas xoogaa aniga si baan ula yaabay mana mana aqaano waxa ay ka wadaan aniga kolley waxaan isleeyahay waxyaalaha aan in in la highlight gareeyo oo laga celiyo hadda ay ay mudan tahaan qabaa inay ka mid tahay arrintaas ayada ah xuquuqaha limitation caalami ay leeyihiin oo haddaadan cid kale dhibaato ugeysanaynin in qofka loo daayo ra'yigiisa marka laakiin haddii nin madaxa oo markaa meesha joogaa soo sharciga u fasiranayo u ka dhigto waa wareer waaye
waa gartay qodobkan afraad cutubkan afraad ee tiri badankiisa waa wax wada cusub dabcan sidaad sheegtay waxaa ku jira qodobkii in laga guuro nidaamka baarlamaaniga madaxtooyada loo guuro qodobka qoloba siyaabo badan baa u fasiranaysaa inkastoy mucaaradku kasoo horjeedaan isbedeladan dadka qaar waxay leeyihiin haddiiba lasoo dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka murankii iyo isqabqabsiga wuu yaraanaya maxay kula tahay horta mushkiladda la xalinaayo oo ah prime minister iyo madaxweyne iska laalaada in meesha laga saaro waa waa waa mushkilad jirta oo u baahan in la xaliyo waxaa kaloo iyadana mushkilad jirta ah madaxweyne awood fara badan leh oo haddana aan dadweynuhu soo dooran labadaasba waa laba ciladood oo gaabisa oo nidaamyadeena ku jirtay oo ilaa lixdankii ku jirtay oo u baahan in laga laga gudbo laakiin anigu meesha aan isleeyahay mushkiladdu way ka jirtaa waa habka looga gudbaa waa looga gudbi karaa habka baarlamaaniga ah oo ah in prime minister iyo xisbi la doorto oo uu awoodda executiveka uu exercise gareeyo nidaamka parliamentary systemka caadiga waa looga gudbi karaa kanay hadda dowladdu keentayna waa waa mid adduunka ka jira isagana oo macquula mid meel dhexa ah oo xoogaa kan south africa ah aniga kaasaa iila qumanaa oo wixii isku celcelinaya